bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba joogtaan si walba ad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaci raadiyo dalsan ee magaalada muqdisho oo habeen waliba markale ka raba habeennimada jimcaha aad ka maqashaan idaacadda dalsan mujad f m sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoos
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen arbacay sii baxayso khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka ah bisha koowaad ah januari sanadka laba kun koo iyo labaatan qodobada barnaamijka wareegga wararka dalsan aad ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid noqonaya dowladda federaalka soomaaliya oo maanta ciidamo fara badan oo ka tirsan booliiska ramcad geysay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin arrintaas la xidhiirta iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka hiiraan oo ka soo horjeestay ciidankii dowladda maanta ay geysay magaalada beledweyn sidoo kalena midowda musharaxiinta waxa ay cambaareeyeen ciidamadaas maanta la geeyey magaalada beledweyn qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya shirka sanadlaha garsoorka dalka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaad caawa maqli doontaan dhegaystayaal khudbado kala duwan oo munaasabada ay ka jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska oo halkaas khudbad ka jeediyey ra-iisul wasaare rooblena waxa uu xalliyey khilaafkii soo kala dhex galay mahdi guuleed iyo cabdi xaashin cabdulaahi ee salka ku hayay doorashada dalka kadib kulan maanta dhinacyadu ay ku yeesheen muqdisho doorashada xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka qabsoontay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose haddaba ayaa ku soo baxay kulaasta maanta lagu doortay magaaladaas barnaamijka ayaad idinkugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hiirshabelle oo shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay ka dalbadeen in ciidankii maanta la geeyey magaalada beledweyn ay dowladda halkaas u soo dirto si ay u xaqiijiyaan amniga wararkii ugu dambeeyey caawa xaaladda magaalada beledweyne ayaad barnaamijka wareegga wararka ku maqli doontaan qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqlaysaan muddada hawadu ku jiro dhegaystayaal waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya dil iyo qarax maanta ka dhacay magaalada boosaaso xaaladda guud ee caawa magaalada boosaaso ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ku jiraan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca arrimaha siyaasadda ayaan idin soo gudbin doonaa ee doorashooyinka dalka iyadoo maalinta biri lagu wado in magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ka dhacdo doorashada kuraas ka tirsan barnaamijka muddada hawadu ka baxay dhegeystayaal waxaa farsameynaya cabdiwahaab cabdiqaadir waa mar kale dhegeystayaal barnaamijka wareega dalsan
waa digniin kama dambaysee leh dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagiinoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagay sullaynay ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dii
ayaan habadin karaynaa dhegeystayaal haatan waxaan gudagelinaa barnaamijka warayga qodobada aad ku maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilowno diyaarad siday ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee haram cadda ayaa ka degtay waa bergii hore saakii garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle ciidamadan oo gaaraya ku dhowaad boqol asgari ayaa waxaa laga qaaday garoonka aadan cadde iyadoona diyaarad qaas ah ay ka qaaday garoonka muqdisho waxaana waa laga dejiyey magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ciidamadan magaalada beledweyn ay u geysay sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka magaalada iyo sidoo kale ammaanka goobtii lagu qabanaya doorashada la filayo in maalmaha soo socota ay ka dhacdo magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed oo warbaahintii kula hadlay maanta magaalada beledweyn ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka codsadeen in ciidamo ay u soo dirto magaalada si amniga loo xaqiijiyo yuusuf dabageed ayaa waxa uu sheegay in ciidamada maanta gaaray beledweyn ay yihiin ciidamo gurmad ahaan ay dowladda federaalk uga dalbadeen si ay u xaqiijiyaan amniga waxa uu sheegay in ciidankan ay la shaqayn doonaan ciidanka milatariga iyo kuwa booliska ee halkaas jooga islamarkaana loo baahan yahay in ay dib u soo celiyaan sharafta xarunta gobolka gado yuusuf dabageed oo sii hadlayay ayaa u mahad celiyay dowladda federaalka wuxuuna sheegay in ay dowladda uga mahad celinayaan qaabka ay uga soo jawaabtay dalabkii hirshabelle ee ahaa in ciidamo loo soo diro magaalada beledweyne gaar ahaan kuwa booliska haramcad si ay ula dagaalamaan dadka ka soo horjeeda maamulka hirshabelle
taliyaha guutada shanaad ee qaybta labaatay toddobaad taliyaha booliska hirshabeelle taliyaha qaybta booliska gobolka hiiraan maamulka heer gobol iyo heer degmo xildhibaanka saraakiisha ciidamada qaybaheeda kala duwan ciidanka guutada siddeedii tobanaad ee gorgor ee maantana soo gaaray qaybtii ugu horraysay waa idi salaamayaa marka hore salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aadaad u mahadsan tihiin ilaahay wixii abshir hala waafajiyo ilaahay ummadda soomaaliyeed muwaafaqaha ka dhigo waa idin soo dhowaynaynaa soo dhowaadaan idilaynahay hir shabeelle ku soo dhowaadaan idilaynahay gaar ahaan gobolka hiiraan ku soo dhowaadaan idilaynahay caasimadiisa beledweyne ku soo dhowaadaan idilaynahay waxaan ognahay dowladnimada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ciidankii sharafkiisa soo celiyey inad tihiinaan ogahay cadowga ummadda soomaaliyeed waxaad ka soo marteenaan ognahay gobollada soomaaliyeed inta ugu badan dadkii soo xureeyey ama cadowga soomaaliyeed ka saaray inad tihiinaan ognahay waa idiiga mahad celinaynaa waa idiigu hambalyaynaynaa waxaan idileynahay kii niin dhintana ilaahay jannaha geeyo kii niin noolna ilaahay sharaf adduunkaa ku siiyo saasna waa idiigu ducaynaynaa soo dhowaadaan idilaynahay gobollada soomaaliyeedood hore uga soo shaqayseen ood cadowga soomaaliyeed kala soo tacaasheen sharafta dawladnimadood ka soo celiseen ayadoo gacanta ka baxdo cadowga soomaaliyeed gacanta ka bixiyey dowladda hirshabeelle inaad ka soo celisaan gaar ahaan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne oo caasimad u ah inaad sharafkeeda soo celisaan cadowgeeda aad wax ka qabataan adukoo kaashanaya ciidamada soomaaliyeed ee walaalaha tihiin ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa booliska iyo kuwa nabadsugidda ee jooga gobolka hiiraan ama gaar ahaan jooga degmadan beledweyne oo taliyayaashoodu ay cirfaa iga taagan yihiin kuwaasaad isla shaqay doontiin ilaahay haddoo u idmo wixii idiga dhinnaadana sida haddaba adinka gurmadka laydigu keenay oo inaad kuwii inta jooga aad la howlgashaan laydigu keenay hadday wax naga gaabtaanna dowladda haddana ee maaragtay wixii aan u baahannaa laga daba keeni doonto haddii allaydimo dowladda waa u mahad celinaynaa gurmadkaan ka codsannay oo cadowga soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed oo gobolka hiiraan dhibaatada ku haayay afarta koonana ka xiray iyo jidadkii ay ummadda reer hiiraan ku shaqaysanayday gaar ahaan halkii waddo gobolka magaalada beledweyne soo gelaya cadowgii soomaaliyeedoo xiraan waxaan idiga codsanaynaa inaad ka saartaan oo u furtaan dadka reer hiiraan gaar ahaan kuwa beledweyne inaad jidadka u furtaan adukoo kaashana oo wixii waaye aragnimaa iyo wixii wadda aqoonnimaa iyo wixii golo aqoonnimaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo halkaan jooga iyo midka booliiska midka militariga midka nabad sugidda la tashana saraakiishiisa oo waajib la qaybsana haddii allay waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin dowladdii markaan idiga codsanay loo soo kiin dirtana mar labaadii mar saddexaadaan u mahad celinaynaa dowladnimaa dadka soomaaliyeed deeq waxyaabaha dadka qaar ay ku fikirayaan dadka soomaaliyeed ma deeqaan dalka soomaaliyeedna waxba kama qaban karaan dowladnimana waa ciidan dowladnimo waa ciidan dowladda soomaaliyeed oo hadda jirta waxaan ku ammaanaynaa siday ciidamada u tayaysay say cadowga soomaaliyeed ee ugu qalab aruursatay si ay wiilasha soomaaliyeed u dhiiri gelinayso waa uga mahad celinaynaa adinkana ciidamada soomaaliyeed oo dalka ka jira waxaad tihiin koofidoodii waxaad tihiin ugaankoodii waxaanu rabnaa inaad halkaas ka sii waddaan wixii aan maqlaynoo gobollada kale aad ka qabanayseen gobolkaan inaad ka qabataanaan rabnaa adunkoo kaashanaa ciidamadii hore u joogay waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin waxaad la shaqayn doontaan ciidamada halkaan jooga waxaana la talay saraakiishiinu la talaysan doontaa saraakiishii halkaan hore u joogta maamulka heer gobol iyo heer degmaad la shaqayn doontaan kulligayna wada talaysan doonnaa maxaan ka talaysanaynaa cadowga ummadda soomaaliyeedaan ka talaysanaynaa haddii alla idin
kaas waxa uu ahaa wasiirka waa aan idhaahdee madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf bogeed oo ka hadlayay ciidamadii maanta magaalada beledweyne la geeya dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa caawa shir jiraad ku qabtay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda xilgaarsiinta jenaraal mukhtaar xuseen afrax xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka hiiraan waxaana ay ka soo horjeesteen ciidankii maanta la geeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shir jiraad oo ay qabteen mas-uuliyiintan ayaa waxa ay sheegeen in ciidankaas aan beledweyne loo geynin arrimo amni doorasho iyo midda shabaab intaba balse ujeeddooyin kale laga leeyahay oo lagu doonayo in dadka lagu cabsigeliyo waxaana ay ku baaqeen in si deg dega loo soo celiyo ugu horreynna xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamadaas loo baahan yahay in la geeyey magaalada beledweyne in dib loo soo celiyo sidoo kale taliyihii hore ciidanka nisa ahaana agaasimihii hore ciidanka ninsa cabdulaahi maxamed cali samber horshe iyo siyaasiyiin kale oo iyana goobjoog ka ahaa shirkii maanta ay ku yeesheen muqdisho qaar ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka hiiraan iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo la xidhiidha ciidamada la geeyey magaalada beledweyne ugu horeen waxaa warbaahinta la hadlay cabdulaahi goodax barre waxaana sidoo kale kusii xigsan doonaa agaasimihii hore ninsa cabdulaahi samber horshe halka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumaddana jenaraal mukhtaar oo isna ugu dambeyn warbaahinta la hadlay
arrintan ciidamada meesha la geeyey inaan baahin loo qabin walaalaha tilmaamay laakiin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo ujeeddada loo geeyey ujeeddada loo geeyey ummadda soomaaliyeed aaday uga dharagsan tahay baryahanba waddanka waxaa ka socday wax la boobo mataqaanaa kuraas la boobo doorasho lagu shubto tii oo loo tafaxeeytay ayay horta u muuqataa waxaa intaas dheer in magaalo xasiloon oon dhib ka jirin oo mataqaanaa doorasho u diyaargarowday ciidamo aad u fara badan la geeyey qaarna ay u socdaan dhiiladaas caawa magaalada waa laga dareen waxaan la soconnaa in magaalada caawo dariiq walba iyo meel walba ay dadkii difaac uga jiraan waa nasiib daro in ciidankii dalka difaac laga galo dadkii lagu jiifan lahaa in laga jiifo waayo oo dariiqyada defense loola galo waa nasiib daro maxaa yeelay waxaa la naadiyey magaalada beledweyne dhexdeeda in caawa gaadmo ay samaynayaan in dadkii shalay mudaaharaadahay la rabo in hurdhig lagu sameeyo hubka laga dhigo la rabo hadday runtahay hadday been tahay inkastoo dadku aad ay u badanayeen inuu warkaasu run yahay dadkii gadooda galay waxaa galay colaad waxaa galay isdifaac meeshay ku dambaynayso dhaqan noocaas iyo astaan noocaasana waa wada garanayna waxaan rabaa inaan tilmaamo mas-uuliyadda meesha ay fuuli doonto waxaan rabaa mas-uuliyadda qofka ugu weyn inaan saaro qofka ugu weyn mas-uuliyaddu saaran tahay waa ra-iisul wasaaraha waddanka ra-iisul wasaaraha waddanka wuxuu sharciyeeyey taliyo walbana uu afkiisa ka yeersiiyey si bablig ah in ciidamada aysan siyaasad gelin hadda waxaa muuqato in ciidamadii siyaasad ku jiraan in jenaraaladii ay meelaha wareegayaan ee howlihii siyaasadda gacanta la galeen waxaa muuqata maanta in ciidan loo daabulay oo la geeyey oo ay ka howlgelayaan falal siyaasadeed prime ministerka waxaan rabnaa tallaabadiisi inaan aragno waxaan rabnaa go'aankiisii iyo ficilkiisi inuu iswaafajiyo prime ministerka waxaan rabnaa markuu intaas ku dhaqaaqo inuu ku jiifto taageeradeenna magaalada beledweyne waa dhibtootay siyaasad gurracana muddo lagu maamulayay ma sii adkaysan karto haddana meesha lala aaday qarkaa laga sii tuuraayo marka prime ministerka waxaan ku dhiiri gelinaynaa in uu arrintaas tilaabo cad ka qaado janannada diree ciidankaas wax allaale wixii hanti iyo naf dhib gaaro si shakhsi ah ayaan u daba istaagayna si shakhsi askari laga keenay meel fog dhibkuu geystaan nagama naqan laakiin jananka diray iyo taliyaha wato ee amarkaas guracan qaatay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeedna markhaati uga dhigaynaa inaan meel fog la gaarayn haddii aad moodeen muddada gaaban oo wakhtigan raaiska lagu jiro inay wuxuu ku yaraan lana iloobayo waxaan rabaa inaan idiin sheego reer hiiraan waxma iloobaan taliyaasha sarsare ee ciidanka khaasatan xoogga dalka soomaaliya odawaa iyo biixi waxaan si cad ugu sheegaynaa wixii beledweyne askari xoogga dalka soomaaliyeed uu ka geysto inaan si toosa si toosa aada mas-uuliyaddeeda u qaadaysaan layskagana harayn waxaan rabaa inaan intaa uga gudbo maamulka hirshabeelle macnama samaynayso ciidamo dibadda laga keenay inay masalo siyaasadeed ee gudaheenna ay xalliyaan danta yaray u socdaan waa inay kuraas boobaan markay boobaan tiiraanyada iyo dhibaatada iyo uurkutaallada dadka aad idinka mas-uulka u tihiin iyo idinka ayay idinka tegahay waxaan idinku waaninayaa inaad ka waantoodaan haddaad joogtid hiiraan iyo haddaad jowhar joogtid soomaalidu waxay tidhaahdaa waa la daaqi yaan la dacroon wanaagaa dhici doono heshiisaa dhici doono iscafgaraadaa dhici doono meel lagu kala guuro lama joogo ha isku dayinina in dad ka baxsan hiiraan aad naf ka raadisaan macno ma samaynayso waxay sii fogaynaysaa wanaagga iyo sharafta waxaan rabaa inta aad ciidan noocaas oo kalea soo daabidaysaan inaad ka shaqaysaan in abaaraha iyo dhibaatada iyo muxuuaha dhibka taagana shacabka haysto aad adeegeeda bilowdaan oo aadan colaad ka shaqayneen iyo inaad u adeegtaan qof kuraas raadinaayo bal waxa aad qof kuraas raadinaayo ugu adeegtid oo ummaddaada iyo shacabkaaga aa ku kala tagtaan waxa kugu kalifa aniga ma arkahay shacabkaaga maanta wuxuu u baahan yahay in loo adeego wuxuu u baahan yahay in abaarta laga taakuleeyo uma baahna in risaas iyo wiil dil loo soo tababaray ee lagu waxeeyo ee markaa maalinta dambene meydkiisa aad soo dalgashaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan markhaati uga dhigo colaadda laga abuurayo beledweyne inay markhaati ka ahaadaan waxaan shir uga jirnay xaaladda ka soo cusboonaatay magaalada beledweyne bay ugu horrayso ciidamada sida lama filaanka ah oo dhiilada loo geeyey meesha annaga waxaan rabnaa inaan guud ahaan cambaarayno ciidanka meeshaas la geeyey na aan muujinno dadka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka inaanan annaga siyaasi ahaan arrinkaas aanana kala tashan raallina aanan ka ahayn ciidankaas meeshaas uma tegin qaraabasalaan uma tegin doorasho inuu hagaajiyo uma tegin shabaab inuu la dagaalamo balse wuxuu u tegiyey in sida la socontaaba xilliga hadda lagu jiro waa xilli doorasho shaqada dalka taallo oo dhanna waa shaqo doorasho kuraas fara badan inay meesha taallo waad og tihiin ayagoo ka faa'iidaysanaya isqabqabsiga iyo isfahamwaaya ka jira reer hiiraan khaasatan reer beledweyne iyo manaha maamulka hirshabeelle ee madaxweyne cali guudlaawe uu horjoogaha u yahay ama uu madaxda ka yahay ayay ciidankaas meeshaas geeyeen ujeeddaduna waxay tahay in kuraasta meesha taallo lagu soo boobo ee in ammaan iyo xalsillooni lagu soo dabaalo deegaankaas ma ahan koow waxaan uga digaynaa dadka ciidanka meeshaas geeyey in ay ka joogaan falalka qorshahooyinka qarriban inaysan meeshaas uga hirgelin waa inay ogaadaan go'aammada qaldanay qaadanayana waa in ay ka joogaan meeshaasna inaysan uga darin hadda abaare ayaa ka jirta daruufo adag ayuunu dadka ku nool yahay meeshii la rabay dadka in gargaar loo fidiyo oo wanaaggooda laga shaqeeyo haddii khilaaf jirana in laysku soo dhoweeyo ay aheeday oo baggooda burca laysku mariyo oo ii sheegeen maxaanku dhahaa wadahadal la dhex dhigo in arrinkaas ciidan loo isticmaalo arrin la aqbali kara ma ahan cadowga beledweyne gudihiisa joogaana ma jire cadowga beledweyne bannaankiis ayuu jira waana shabaab tan kale waxaa la rabaa sidaad la socotaan annaga waa jeclaynay maamulku inuu midoobo madaxweyne cali guulaawan meesha uu tago laakiin waxaan rabnay talo dadka deegaanka ama tala xawaalle go'aan xawaalle rabitaan xawaalle meesha inuu ku tago iyo isfaham guud ahaan hirshabeelle dhex mara iyo maamulka hirshabeelle iyo hiiraan inay dhex marta saasaan jeclaynay Een, ma dhicin maantay soo gaartay waana ka xunnahay in mar hore isfaham la gaari waayey maantay waa nasiib darro in lagu fikiro kow wixii muddo wada hadal lagu keeni waayey in xoog lagu fuliyo ama xoog lagu marmarsiiyo lagu lagu meel marsiiyo arrinkaas arrin la aqbali kara maahan madaxweyne cali guudlaawan waxaan leenahay yaan iyadoo lagu marmarsiinayo meeshaasaa lagu geynayaa xaaladda muddaad ka dhowrsanaysay ama ka xeeladaysanaysay in gacal ka hadal iyo xoog military meeshaas lagu lagu maquuniyo oo aad ku tagto taladaadii hore ku sii joog nabadoonnimadaadii hore ku sii joog dirqi meeshaas ha ku aadin cid kuu geyn kartaana ma jirto Een, tan kaleetana waxay tahay m- meesha waxaa tegay nin la yidhaahdo biixi oo xooggada ku haysta kana gooyey een, jubbooy- jubbo- jubbooyinka intooda kaleeta ama jubbaland inteeda kaleeta oo micnaheedu tahay qabiilka farmaajo ayaa degan iyo biixi gado waana diideen inay kismaayo laga xukumo sida gada ay u maamulaanay rabaan inay beledweyne u maamulaan taasna waxaan rabnaa inaan u sheegno in aadan xawaallow qaadanina in aadan u ogolaanina biixi inuu ka taliyo sida gada uga taliyo beledweyne inuuga taliyo inaadan marnaba ogolaanina cali guulaawe iyo hirshabeelle inteeda kale wax badana idinka dhexeeya waxaana la yidhi ree hebel isu kay dila hebel ayay kaan daran maanta meeshaas ayay joogtaa dadka doqono doqonta ahoo laleeyahay reer hebel ah wax idin diidan madaxweyne waxba idin ogol yahay ninka wax idin diidan oo statuskiina ama een, sharaftiina hoos u dhigay oo shalay madaxweyneha meesha ka heenay madaxweynihii meel kala geeyey oo haddii madaxweynuhu meesha kala aadeen caasimadda la keenay aheeda caasimadda diidan oo istraktijika dalkoo dhan meel aad dad- dadkiina ama dadka reer hiiraan ama xawaalle meel lagu sheega aysan jirin horta waa farmaajo dagaalku wuxuu idinkala dhexeeya waa farmaajo cali guudlaawo ma ahan reer hiiraan ma ahan reer shabeellada dhexe ma ahan sida uu dalkoo dhan u qasaayo ayuuna u qasayaa wuxuuna rabaa dadkan oo dhan deegaankan inuu isku wada hor keeno oo qayb iyo xukun oo ku joogo haddana sida muuqata rajooyinkii uu ka qabay doorashooyinka guuda hoos uga dhacday meel uu ka qaso ayuu rabaa inuu ka helo meeshiina wuxuu rabaa bilow inuuga dhigo beledweyne annaga waa cabbaaraynaynaa Een, waxaan leenahay askartaas meesha ha laga soo celiyo dadka beledweyne marnaba ma ogolaanayaan sida annaga aan aaminsannahay wax aysan raalli ka hayn in lagu salduleeyo oo lagu qasbo taariikhna uma lahayn weligoodna soo ma yeelin haddana ma yeeli doonaan waxa taagan oo hirshabeelle iyagu dhexeeya nabadaa lagu dhammayn karaa nabadaa lagu dhammayn karaa nabadaa lagu dhammayn karaa annagana diyaaraan u nahay dadka deegaankuna diyaar u yahay cali guulaawna diyaar u yahay ayadoo laleeyahay cali yaa meesha la gey waayo xoogaa lagu geynaya hoo taasna yaanan laysku soo hadal qaadin waxaan rabnaa doorashada meeshaas doorashaa ka jirta dadka deegaanku ma diidana dowladda dhexe ma diidana hirshabeelle haddii sharaftooda iyo miisaankooda looga ogolaanayo ma diidana waxaan jecel lahay marka arrinka ciidankaas in laga soo celiyo meeshaas haddii kale oo laga soo celi waayo lagu adkaysto cawaaqibkii ka yimaada dadka geeyey ama codsaday in la geeyaa mas-uulka waan mahadsantihi
kulankaas oo ku aadan ay arrimaha ka dhacay ee beledweyne maarata xaaladaha ka abuuran oo ciidamada meesha la geeyey iyo ah dood dheer iyo falanqayn dheer kadib waxaan arrintaas maaragtay isla garagnay inay ahaayeen ciidankaas ciidan meesha maadaama ay xaalad ka abuuran tahay oo dhibaatooyin muddo dheer ka jiitamay ay jiraan oo siyaasadeed aysan u baahnayn in ciidan lagu xalliyo midda labaad waxaan raadinay aniga oo ka mid ah xukuumadda oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha arrinkaas markaa iska waraysanay annagoo dhanna aan ra-iisul wasaaraha u wada tagnay arrintaas ma aha arrin ay xukuumaddu ka warqabto oo ciidankaas meesha la geeyey iyo ujeeddada loo geeyey iyo sababta loo geeyey midna ma aha arrin ay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa midna ay ka warqabaan Ee, waxaan marka arrintaas leenahay ma aha meeshaas mid u baahan in ciidan lagu xalliyo arrinta ka taagan ee, beledweyne waa arrin u baahan maaragtay khilaafka siyaasadeedoo jirana in wada hadal iyo wada xaajada lagu dhammeeyo Ee, arrimaha doorashooyinkana si nabadgelya inay uga dhacaan meeshaas marka arrinkaas ma aha arrin oo laysla ogaay oo ciidan meesha in la geeyo oo xukuumadda ay ka warqabta ma aha taliyaasha ciidamadana waxaan leenahay maarata inaysan ku degdegin oo aysan tallaabooyin iyo wax doorashooyinka fadqalada u keeni kara aysan qaadin oo dhimir qabka iyo wanaagga laga wada shaqeeyo taasna ayagaan maaragtay fariin ahaan aan meeshan rabnaa inaan ugu gudbino markaan iska waraysanay ee, xukuumad ahaan ra-iisul wasaaraha markaan arrintaa iska waraysanayna xukuumadda kolley waxay ka soo saari doontaa arrintaas go'aanay ka soo saari doontaa arrintaas maaragtay qaabka ciidankaas meesha ay ku tagan iyo iyo ujeedooyinka ciidanka loo geeyey kolley xukuumadda arrintaas ayaa waxay soo saari doontaa tallaabo arrintaas ku wajahan maarata hadduu ilaahay idmo arrinkaasna waa arrin aan laysla ogeyn waa arrin maarata xukuumadda aysan ka warqabin ma aha maadaama ay doorashooyinka iyo nabadgelyadooda ay u xil saaran tahay xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha oo mas-uuliyaddeeda koowaad leeyahayna aan lagala tashanin uusan ka warqabin arrinkaas marka waxaan leenahay go'aan ka soo bixi doona xukuumadda kolleyba soo saari doonta insha allah hadduu ilaahay idmo annagana waxaan leenahay arrin aan ka warqabnay ma aha meeshana ma aha meel u baahan in ciidan maaragtay arrinteeda lagu xalliyo ciidamadaas waxaan leenahay in howlaha loogu talagalay oo kale ay kusoo ekaadaan ay maaragtay joogaan meelaha loo loogu talagalay xeryahooda iyo shaqooyin kale oo loo loo idmaday marka ma aha arrintaas arrin hadda colaad ka taagan oo argagixiso iyo dhibaatooyin kale oo hadda beledweyne gudihiis ka taaganna ma jiraan kacdoonno iska siyaasadaa jiro kacdoonnada siyaasadeed waxay u baahan yihin in nabadgelyo lagu xalliyo iyo wadahadal dadaana u xil saaran howlahaas dadka waxay leeyihin dhaqanay leeyihiin odayaal dhaqanay leeyihiin waxay leeyihin ugaasiy leeyihiin siyaasiyiinay leeyihiin wadaxaajooyina ku dhamaan doonta arrintaas marka wasalaamu calaykum waraxmatullah
ma og tahay muwaadin in dhammaan bangiyada dalka ay maanta isku xiran yihiin taas macnaheedu waxa ay tahay in bangiga aad doonto aad lacag u diri kartid adigoo isticmaalaya akoonkaaga bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa dhowaan hirgeliyey hannaan casriya oo midaynaya bangiyada dalka oo dhan ogow waxa aad u baahan tahay hal akoon oo keliya maadaama la isku xidhay bangiyada oo dhan waa hannaanka lacag bixinta midaysan ee la saanqaad hannaankan cusub oo yaanu ku seegin
ogeysiis muhiima isbitaalka soomaali sudaneys waxa uu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda in isbitaalka ay ka shaqo bilowday dhaktar yiba aadam axmed oo ku takhasustay daweynta iyo qallimada cudurrada haweenka haysatana shahaadada b h d dhaktar yiba waxay khibradeer u leedahay xanuunnada ku dhaca dumarka sida qallimada burooyinka minka caadawareerka sixidda hormoonnada iyo daweynta infekshinka sidoo kale isbitaalka soomaali sudaneys waxa uu ku wargelinayaa bulshada in isbitaalka uu ka shaqo bilaabay dhaktar cali saarim oo ah dhakhtar ku takhasusay daweynta iyo qallimada xanuunada ku dhaca indhaha lehna khibrad ka badan toban sano adeegyada uu idin haya dhakhtarka waxaa ka mid ah caabuqa ku dhaca indhaha xasaasiyadda ku dhacda indhaha biyaha indhaha ku furma bareesharka indhaha ku dhaca caadka indhaha daboola hilibka isha soo fuula daweynta iyo cabbirka ookiyaalaha aragga fog iyo midka akhriska qallimada iyo toosinta indhaha qalloocan wixii faahfaahina fadlan kala xiriir laba afar toddoba ama eber lix hal saddex saddex iyo labaatan soddon iyo saddex soddon iyo saddex
cana weeye adduunku astaan gaar aan lahaado marna aan la ilaabin caanaha infakeer anfac weeye dhallaanka borotiinna ku idlaaday waa u caafimaad ubadkaaga marna waa u caanee sii caanaha infakeer weligaa uurka ku hay ubadkii maalin la siiyo ogaalkaad ka kastaayo aqoontu waa lambar kow caanaha infakeer awoodday koriyaanoo addimahay dhisayaanoo jidhka waa u adkaanoo fitamiinaa ku ekoore ubadkaaga la ogow caanaha infakeer odaygii waxgartiyo hooyadii aqli lehba ilmaheeda u doonto aqalkooda u dhoobta caanaha infakeer caanaha infakeer carruurta mar waa u caano marna waa u caafimaad caanaha infakeer wan waxaa loogu talagalay carruurta ka yar lixda bilood waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku daago-an carruurta sabiga ah infakeer tu waxaa loogu talagalay carruurta da-dooda u dhexayso lix bilood iyo labayo toban bilood ama halka sano waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku daago-an ilmaha socodbaradka ah infakeer tri waxaa loogu talagalay carruurta ay da-dooda u tahay halka sano ilaa saddex sano jirka waxayna yihiin awoodsiin ku daago-an carruurta soo koraysa ee cuntada caadiga ah cunaysa caanaha infakee waa caanaha haysta aqoonsi caalami ah waxaana soo saartay shirkada salaahe faransiis ah kuna taal waddanka south africa caanaha infakee waxaa waddanka idiin keentay shirkada makis general trading company waxayna ku taallaa suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan isgoyska galax dhabarka dambe ee maqaayada sham caanahan waxaad ka heli kartaa dhammaan subarmarkeedyada iyo dukaamada kugu dhow wixii faahfaahiniya macluumaad taariir kala xiriir eber lixal saddex soddon iyo saddex soddon iyo sagaal sideetan ama eber lixal toddobo afartan bulsha balanta dhawaa caanaha carruurta ugu wanaagsan adduunka caanaha infakeer
ogeysiis shirkadda isgaarsiinta somtel waxay u soo kordhisay macaamiisheeda sharafta leh adeega muraadso magaca ka garo muraadso waa adeeg ku hadal oo cusub kaas oo ka kooban xirmooyin aad u qiimo jaban looguna talagalay in lagu dhiirigeliyo macaamiisheenna adeegsata adeega ku hadalka somtel si ay ula xiriiraan eheladooda xigtadooda xigaaladooda ku kala dhaqan gobollada dalka xirmooyinka adeega muraadso waxa ay ka kooban yihiin laba xirmo oo waaweyn kuwaas oo isugu jira xirmooyin toddobaadla ah iyo xirmooyin maalinla ah macmiil toddobaad walba ku shuba saddex dollar oo ku hadal ah isbuuca oo idil wicitaanada gudaha waa bilaash sidoo kale macmiil ku shuba nus dollar oo hel afar iyo labaatan saac wicitaan gudaha oo bilaash ah halkudhigga adeega muraadso waa hadal oo hadaalin fiiro gaara adeega muraadso waxaad ugu shuban kartaa adeegga iidahab easylon iskaraaj kaarka la faqo ama adeegga iidahab reseller adiga oo garaacaya kood lambarka xidig labo eber labo afar geys kadibna dooro xirmada aad rabto macmiil ha u dayma la'aanin adeegga muraadso asxaabtaadana ku soo wicitaan gudaha oo aad u qiimo jaban misna bilaash ah marnaba aanan suulin somtel shirkadda isgaarsiinta caalamiga ah ee somtel
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kalay sii badiyeenoo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro xofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smarta ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha iisho
maamiyo macaan badana uma cabitaanadan arkay
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wareegga wararka falaatanka saac qeybihii dhexeyna waan kula soo gaarnay markan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta waxaa ka furmay shirweynaha garsoorka dalka shirka sanad waa shir sanadeedka garsoorka dalka ayaa sanadkii afraad ka furmay maanta magaalada muqdisho iyadoona ay ka qayb galeen dhammaan bahda garsoorka dalka furitaanka shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka xerlaalyaha guud ee ciidamada waa xerlaalyaha guud ee qaranka taliyaasha ciidamada booliska asluubta iyo qaybaha kalduun ee bulshada shirkan ayaa sanadkiiba mar waxa uu yahay mid looga hadlo xaaladda guud ee garsoorka dalka ugu horeyna munaasabadda shirka ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo isagoona faahfaahin ka bixiyey furitaanka shirka waxaana sidoo kale shirka inta uu socday ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee dowladda soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya sidoo kale shirka waxaa khudbad ka jeediyey taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan xijaar oo ka hadlay arrimo fara badan taliye xijaar ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay diyaarisay ciidamo gaar ah oo ka hortaga ama waa ciidamo gaar ah oo ka hortagaya dembiyo cusub oo aan hore loo arag oo uu sheegay in dembiyadaas ay yihiin kuwo la xiriira waxyaabaha aan anshax wanaagsaneyn tariix xijaar ayaa tilmaamay in ciidamo boolisa oo gaar ah ay u diyaarisay dowladda ka hortagga waxyaabaha anshax xumada ay ku soo batay baraha bulshada waxaana uu tilmaamay in arrimahaas anshax xumada ay wax u dhimayaan akhlaaqiyaadka bulshada isagoona xusay in teknolojiyadda ay tahay mid loo baahan yahay ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka
aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaynu maanta u wada joogno oo aad nagala soo qayb gashaan shirsannadeedkii garsoorka ee afaraad oo sannadkii afraad oo xidhiidh ah maanta halkan inooga qabsoomayo waxaan marka koowaad rabaa inaan u mahad celiyo guddiga qabanqaabada ee shirkan qiimaha badan ee sharfan ee sida quruxda badan loo soo abaabulay iyo uu ka soo shaqeeyey oo wakhti badan runtii geliyey waxaa kaloon rabaa inaan u mahad naqo dhallinyarada iyaguna midigteyda fadhiya ee inoo qaadaya hadal qoraalka shirkan ka socda waxaan rabaa inaan u mahadnaqo qof kasta oo gacan ka geystay qabsoomidda shirkan iyo qof kasta oo ka soo qayb galay oo wakhtigiisa u soo horay mar labaad waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo xubnaha ka socda garsoorka dowlad goboleedyada ee isugu jira guddoomiyaasha maxkamadda sare maxkamadaha sare xeeraaliyaasha guud iyo xubnaha kale ee ka socda garsoorka dowlad goboleedyada waan leeyahay kusoo dhowaada caasimaddii dalka magaaladii muqdisho mudan ilaaliyo marwooyin sida halkan laga sheegay shirkani waa shir muhiimad gaarow leh guud ahaan dalka gaar ahaanna garsoorka ay ujigeeyeen qawaaniinta dalku inuu sannad walba bisha jayna weli qabsoomo si loogaga wada hadlo guulihii garsoorku gaadhay caqabadihii ka hor yimid waxyaabaha horutay horteginta u leh iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya garsoorka dalka sharaf iyo migda ayay noo tahay inay noo suurto gashay inuu sannadkii afraad inoo qabsoomo ma rabo inaan ku noqdo waxqabadkii caqabadihii iyo qorshayaasha uu garsoorku leeyahay waayo xeeraalyaha guud ee qaranka ayaa si faahfaahsan halkan ugaga hadlay waxaan rabaa inaan awoodda saaro halkudhigga halkan ku qoran ee sanadka loo qaatay inuu yeesho sirsannadeedka garsoorka qur-aankii ayaa lagu furay hadalkoo ama aayad koobsanaysa micnaha ay leedahay marka laga hadlayo kalsoonida iyo aaminaadda bulshadu ay ku qabi karto garsoorka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl si fiican ayuu sheekhu halkan inoogu sharxay garsoorkana runtii awoodda ugu weyn iyo hubka ugu weyn iyo xoogga ugu ballaadhan ee uu leeyahay ama yeelan karo ama uu heli karaa waxa weeye waa kalsoonida ay ku qabto bulshadu haddii garsoorku yahay mid ay bulshadiisu aaminsan tahay ay ku kalsoon tahay tuhum iyo walwaliyo shaki aanay ka qabin waxaa hubaala garsoorkaasi inuu yahay garsoorka ugu awoodda badan islamarkaana aanu u baahnayn hub iyo saanad iyo ciidan kale midna haddaba waxaa isweydiin leh sidee ayaa loo xaqiijin karaa inay bulshada soomaaliyeed kalsooni buuxda ay ku qabto garsoorkeeda iyay ku xidhan tahay bulshadu inay garsoorka ku kalsoonaato ma garsoorka oo keliyay ku xidhan tahay mise waxaa jira meelo badan oo kale oo ay ku xidhan tahay maxay yihiin waxyaabaha looga baahan yahay garsoorka si uu hanto kalsoonida bulshada aynu halkan kaga hadlayno si garsoorku uu hanto kalsoonida bulshada waxaa lagama maarmaan ah garsoorkaasi inuu noqdo mid si dhab ah u madax bannaan marka laga hadlayo madax bannaanida garsoorka waxa weeye waa inuu noqdo garsoor ka madax bannaan wax kasta oo kale madax bannaaniduna waa mabda' weyn oo aasaasi ah oo asal u ah garsoorka isla markaana uu damaanad qaaday dastuurkeenu madax bannaanida marka laga hadlayo garsoorku waa inuu xadidi karo awoodda hay-adda fulinta isla markaana uu dhowri karo oo ilaalin karo xuquuqda aadamaha garsoorku waa inuu noqdo mid dhexdhexaad ah waa inuu noqdo mid hufan waa inuu noqdo mid karti leh waa inuu noqdo mid bulshada ugu adeegi kara si cadaalada si haddaba taasi loo helo waxaa iyaduna lagama maarmaan ah si loo helo kalsoonida bulshada inuu dalku leeyahay ama garsoorku uu leeyahay qawaaniin hufan oo cadcad oo la fulin karo oo uu garsoorku dabaqi karo waxaa iyaduna lagama maarmaana in la helo kaadirkii garsoorayaashii xerayaashii iyo howlwadeennadii kale ee garsoorka oo ah kuwo aqoon leh kuwo karti leh kuwo alla kacabsi leh kuwo hufan kuwa shaqada u gudan kara sidii loo baahna waxaa lagama maarmaana iyaduna inuu jiro isla xisaabtan oo garsoorka dhexdiisa isla xisaabtan buuxa uu ka jiro waxaa lagama maarmaana in cadaaladda mari loo helo dadku ay cadaaladda gaari karaan waxaa iyaduna muhiim ah hanaanka lagu qorayo garsoorayaasha iyo xalaalayaasha sida shaqada looga saarayo iyo sida loo anshax marinayo intuba inay yihiin kuwa cad intaasi haddii la helo waxaa hubaala in garsoorka iyo bulshadu ay ka dhexdheci karto kalsooni dhammaystir haddaba arrimahaas sidee baa loo xaqiijiya madax bannaanida garsoorka marka laga hadlayo gaar ahaan garsoorka soomaali wax badan waxay ku jiran yihiin hay-adaha kale ee aan garsoorka ahayn marka aynu ka hadlayno dhismaha garsoorka wuxuu u baahan yahay fulinta waxaana uu u baahan yahay baarlamaanka sidii halkan laga sheegay dalka soomaaliyeed wuxuu ka guuray nidaamkii dowladda dhexe ee xoogga badan waxaana u guuray nidaamka federaaliga su-aasha isweydiinta mudani waxa weeye ma la jaan qaaday garsoorka soomaaliyeed hanaankaasi uu dalku u guuray federaaliga ma ka guuray hanaankii dowladda dhexe xoogga badan ma u guuray hanaankaasi federaaliga jawaabtu waxa weeye waxaan rabaa garsooruhu inuu xasuusnaado xadiidkii rasuulkeenna calayh salaatu wasalaam garsooraheenna ee cadaaladda samaynaya ee la rabo inuu waddankan isku hayo ee la rabo inuu ummaddan dhexdeeda uu kalsoonidii ku soo celiyo waxaan rabaa inuu xasuusnaado mar waliba xadiidkii rasuulka calayh salaatu wasalaam oo ahaa alqudaatu alaaa qaadidu sidiisa saddex wa inaani fi naari wa waaxidun fi ljanna laba naartay jirtaa nabigeena calayh salaatu wasalaam hal ayaa jannada gelaya halkaas jannada gelaya kee waay rajulun carafa alxaqa faqadaa bihi fahuwa fi ljanna qof oo xaqa aqoonsaday aqoonna u leh marka hore ee haddana aqoonsaday ee si cadaalad ah u sameeyey jannada u galaa nabiga calayh salatu wasalaam ummadda ka cadli sameeyey jannada u galaa nabiga calayh salatu wasalaam rajulun qadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa fi naar qof asigoon wax aqoona lahayn inta garsoorkii u soo istaagay jahli ummaddii lasoo dhex fariistay ee garsooru noqdana naaru galaa nabigana calayh salaatu wasalaam walidaalika waxaan aad iyo aad u codsanaynaa maadaama dastuurkaynu uu yahay dastuur diinta islaamka ku salaysa qodobkiisa labaad qodobkiisa saddexaad faqrooyinkooda kala duwan dastuurkeenna markaa dib u raacda qadiyad kasta iyo qarsoor kasta ee aan diinta islaamka aasaas aysan u ahayn oon ku dhisnayn yacnii ma ahan dastuurkaynu ma qadin toosa uga hor imaanay maqooyinkaas markaad akrisaan aad uga istawcaabaysaa anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska soomaaliyeed dhammaantiis dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga waxaan bogaadinayaa soo dhowaynayaa kasoo qaybgalka aanu ka soo qayb gallay shirka kan maanta cadaaladda ee sanadkii afaraad maraya laguna eegayo waxqabadkii sanadkii dhoweyd ee lasoo dhaafay lana oo darasiyo sanadka cusube soo socda muxuu ahaa meesha uu gaari doono ama qorshaha loo dejinayo sidaad ka warqabtaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waa ciidanka keliya ee la shaqeeya hay-ad walba oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya hadday wasaarad tahay iyo hadday wakaalad tahay iyo hadday ciidamaka ciidamada kale naftooda tahay iyo hadday shacabka tahay hay-ad aan boliisku la shaqayn oo maanta dalkeenna joogta xafiis ayan joogin waa naadir ama maba jiraanba dhihi karaa sidaa awgeed waad garan kartaan baaxadda uu leeyahay howlgalka iyo shaqada laga rabo ciidanka boliiska soomaaliyeed waxayna aasaas u yihiin oo gacanta midigu yihiin bahda cadaaladda iyo wasaaradda iyo maxkamadaha sare iyo xeer ilaalinta ciidanka boliiska soomaaliyeed oo sida cadaaladdu ay horey ugu socoto isagu la jaanqaada mas-uulka ugu hoos ay ka soo bilaabato kuna dhammaantana ah maxaa yeelay ciidanka boliiska soomaaliyeed badidiisu waa waa baarayaasha dembiyada dalka ka dhaca nooc kastoo ay yihiin meeshuu ka soo askuba weeye marka u dambaysee maxkamadda maxkamaduhu go-aan gaaraanna kuwii fulinayay weeye markaa waxaad garan karaysaa culayska ama miisaanka ay ku leeyihiin cadaaladda iyo garsoorka waxaa annagoo taa ka duulayna ciidanka booliisku wuxuu leeyahay qorsho sannadeed sidaanoo kale ah oo la eego sannadka soo soco sannadkii tegey maxaa tababare la siiyey ciidankeenna dembi baarayaasha ah ama c i d da ha ahaato ama saldhigyada ha ahaato ama degmooyinka gobollada ha ahaato tababarada ay qaadanayaan oo looga gol leeyahay in kor loogu qaado iyo qaar aanu dibadda u dirno oo aanoo lagu soo tababaro si ay cadaaladda u gaaraan maxkamadaha naga sarreeya annaga bayskeenna iyagoo nagala qayb qaataan runtii aadna aan uga mahad celinayno muxuu ahaa garsoorka ay nagala qayb qaataan maxaadi xeeriraalayaasha guud iyo garsoorayaasha maxkamadaha iyo saraakiil sarsare oo ciidanka booliiska ka mid oo shuruucda ku takhasusay ayaa macallimiin u ah oooo la shaqeeya oo kor u qaada iyo hay-adaha caalamiga ah ee qaarkooda nala jooga sida hay-adda i n l oo kale oo iyaguna tababar na siiya xagga shuruucda ah sidaad ka warqabtaan noocyadii dembiyadu waana bateen waanaba kala duwan yihiin hadda waxaa soo baxay duruub cusub oo aanaan horey u qabi jirin oo sida adduunku horumarka iyo tadawurka iyo technolojiga ay gaarayso iyaguna horey ula socda oo ay ka mid yihiin meediyaha muxuu ahaa teknolojiyada cusub hadda ay la timi in lala socdo oo la raaco duruubta ka dhacaysa muxuu ahaa technolojiyada cusuba oo hadda dalka timi oo dalka kusoo badatay in dunuubtaas oo u badan dunuubta akhlaaqiyaadka oo akhlaaqiyaadka wuxu dhima oo muxuu ahaa wax badanoo faa'iidaana waa leeyihiin laakiin dadka qofba sidiibuu u isticmaalaa ciidanka boliiska waxa ka saaran yahay inay anshaxa asluubta akhlaaqda diinta ay ku ilaaliyaan kana ilaaliyaan fasahaadka badan ee soo gaaray dalka oo iyada naftooda u baahan cilmi cusub iyo aqoon cusub iyo technoloji cusub sidaa awgeed ciidan badan baanu u tababaray waxaanuna u samaynay hay-ad gaara ama dibaartimentu waxa loo yaqaano hogaan gaara oo isagu la macaamula ama la tacaala sidii dunuubtaas iyagana loo yarayn lahaa waxaan anigu isleeyahay marka aan eego sanadkii lasoo dhaafay qiimeeyo muxuu ahaa maxkamadiheenna iyo xeer ilaalinteenna isbedel weyn oo la taaban karo qof kastoo soomaali uu sheegi karo ayaa ka jira oo muxuu ahaa sida haddaba halka laga sheegayay ama xeerlaalinta xeeraalyuhu aad u faahfaahiyey garsoorayaal dhallinyaro ah oo mutacalimiinah oo aqoon leh iyo xeer ilaaliyaal badan baa la shaqaalaysiiyo lagu soo kordhiyey si kor loogu qaado aqoon aqoontu ha ahaato ama baarista dembiyada ha ahaato ama ha ahaato garsoorayaasha ama ha ahaato cid kasta oo ku legleh muxuu ahaa cadaaladda aqoon weynay hogaamisaa aqoonta iyo daacadnimada labadaas haddii la helo dalkeennu horu u marayaa baan isleeyahay meel fiicanna waa waa waa waa gaaraya aad iyo aad baan muxuu ahaa u soo dhowaynayaa shirweynaha kan uguna faraxsanahay inaannu ka soo qayb galno waxyaabaha ugu culus oo hadda jira oo aan ninna ka qarsoonayn oo soomaalida ogtahay waxaa ka mid ah waa fulinta fulinta oo iyaduna kabasitiga dacwadaha iyo kabasitiga awoodda dhaqaale ee sida xeeryaalayuu hadda sheegaya wax lagu fulinayo iyo awoodda imkaaniyaadka aanu haysanay iyaguna ku xihan tahay shirka waxaan u rajaynayaa inuu guul ku dhammaado waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhallinyarada muxuuha ka soo shaqaystay oo dhowr habeen iyo dhowr maalmood u soo jeeday oo hawsha tani hawl sahlan maaha sidaan shirka u soo
codkaas waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya waxaana kasii horeeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo maanta ka qaybgalayay shirka garsoorka dalka oo ka furmay magaalada muqdisho qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka wareegan isla soo garnay markanna wararka aan ka helina magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxay sheegayaan in maanta halkaas uu ka dhacay dil loo geystay taliyii hore ee kontaroolka boosaaso ee baaburka puntland barqad guduudan ee buryar oo ay kooxa hubaysan ay ku joogteen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari xilli uu ku sugnaa bartamaha magaalada isagoona u geeriyooday rasaas qaybaha sare jirkiisa ka hadhashay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka iyo durmadiiba goobta fal ka dhacay tegay isla markaana halkaas ka qaaday meydka murqan barqad wararka ayaa sidoo kale waxaa intay ku dareen laamaha amniga boosaaso ay falka kadib ay sameeyeen daaritaano ay ku baadgoobayaan dadkii ka dambeeyey falkaas balse lama sheegin weli cid loo soo qabtay falka lagu dilaya taliyii hore ee kontaroolka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dhinaca kale gelinkii dambe ee maanta ayaa waxaa isla maanta magaaladaas boosaaso ee xarunta gobolka bari ka dhacay qarax khasaaro geystay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax khasaaro dhaliyey oo ka dhacay magaaladaas waxaana la sheegay in qaraxaas uu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah oo la dhigay goob ganacsi oo ku taalla bartamaha boosaaso gaar ahaan agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada goobtuu qoraxa ku dhacay ayaa waxaa ku sugnaa sida ay sheegayaan wararka saraakiil hore oo ka tirsanaa maamulka puntland iyo dad shacab ah waxaana goobjoogyaal ay sheegeen in ay qaraxa dugtiisa mid aada looga maqlay goobta maqaayadda ayaa waxaa isugu imaan jiray qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana qaraxaasi uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan la xaqiijin tirada saxda ah ay ku dhimatay waxaana la tilmaamay in hal qof uu ruuxa ku geeriyooday sidoo kalena dad kale dhaawacay ay soo gaareen ciidamada ammaanka ayaa durmadiiba goobta gaaray iyagoona aagaas haray waxaana wararkii ugu dambeeyey caawa lagelaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ay sheegayeen ilaamaha ammaanka puntland ay wadaan howlgal ay ku baadagoobayaan dadkii falkii waa falkii maanta lagu diray tarihii hore ee kontaroolka magaalada boosaaso ka dhacay magaaladaas iyadoona lama amniga caawa lagu soo warramayo in qaybaha kala duwan ee xaafadaha magaaladaas ay ka wadaan howlgal lagu xaqiijinayo amniga waayahay dhegeystayaal guudaan caawa intaan jeclan ku saabmara barnaamijka wareega cabdiwaab ayaa farsameynayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo